alxamdu lilahi rab اlcaalamiin w slى اllah wslm عlى muxamadi wعlى alih wصaxbi wslm ajmaciin kelimadeyda xadiid dhalinyarada dhammaantood iyo طalabaat اlcilmigu ay xifdisan yihiin ayaan xawla hada اlxadiid kusoo qaadanaya xadiidkaasu waa axaadiidta nabiga laga wariyey salى اllahu عalayh walih waslm oo ka mid ah axaadiidta macaani aada iyo aada u ballaaran xambaarsan nebigana khasaa'ista ilaahay ku gooni yeelay waxaa ka mid ah ilaahay inuu u hibeeyey jawaamiculkelim kelimaad kooban intuu ku hadlo kelimaadkaasu inay xambaaraan macaani aada iyo aada u fara badan xadiidkan waa xadiidka mucaawiya ibn abi sufyaan uu nabiga ka warinayo iyo saxaabo kaleeto abu hureyra uu ka mid yahay waa xadiidka man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin wa inama ana qaasimun wallahu yucطi walan tazaala hadihi اlummatu qaa'imata cala amriha laa yaduruhum man khaalafahum xata yaatiya amr اllah xadiidkaas culimmada qaarkood sida ibni abu hubayra alxambali wuxuu ku sharxay kitaab yacni aada u weyn ayuu ku sharxay xadiidkaas keliya ah ayuu kitaab aad iyo aad u weyn ku sharxay nabigeennu sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiidka wuxuu ku odhanayaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay uu khayr uu la doono rag iyo dumarba waa qofka diinka uu fahamsiiyo xadiidka qeybtiisa dambaytay intaanan gaarin nebigu khayr oo dhan khayra iyo dunya waalaakhira wuxuu ku soo ururiyey qofka sacaadadiisa adduunya aakhiraba inay ku xihan tahay alfiqhu fi ddiin diinka qofka ilaahay inuu fahamsiiyo farqibaa u dhaxeeya qofku inuu kitaabka iyo sunnada uu barto iyo inuu fahmo farqi weyn baa u dhexeeya dad badan oo muslim iyo gaalaba leh baa laga yaabaa axaadiidta iyo qur-aanka inay bartaan laakiin alfiqhu fi ddiin dad gooniyaa ilaahay ugu talagalay waa dadka ilahay u ka raalli yahay rag iyo dumarba walidaalika khayrka oo dhan muxuu nebigu ku soo ururiyey alfiqhu fi ddiin waa allah nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin yacni isimka ismu shardiga ah nakirada ka dambaysa cumumiba nakiradaasu faa'iideynaysaa sida aad culummada aad ka qaadateen oo cilmu usuul ilfiqhi aad kusoo qaadateen yacni siyaqul cumuum waxaa ka mid ah asmaau shardiga yacni waxa weeyaan isimka nakirada markuu dhaco fii siyaaqi shardi yufiid alcumuum bay culummada usuulku yidhaahdaan marka macnaha xadiidku wuxuu noqonayaa khayrka idil ahaantiisa ilaahay wuxuu ku soo ururiyey alfiqhu fi ddiin mafhuumka xadiidka laga qaadanaya waxa weye qofka aanan diinka fahmin fahamka saxiixa ah qofkaasu waxa weeyaan khayr oo dhan baa seegay adduunya aakhiraba maxa uu yahay marka alfiqhu fi ddiin alfaqiih macnaha alfaqiih qofka la odhan karo ama diinka wax badan ha ka barto oo ka fahmo ama in yar ha ka bartee maxaa qofka faqiihahay muxuu noqon karaya culamaau taabiciin sheikh ka mid ah oo la yidhaahdo wahb bnu munabbih ayaa xadiidka fasiray wahb bnu munabbih alfaqiih macnaha ku fasiray bal aanu ka qaadanno wuxuu yidhi wahb bnu munabbih alfaqiihu alcafiifu alzaahidu almutamasiku biاsunna ulaa'ika atbaacu اlanbiyaa'i fi kuli zamaan qofka faqiiha la odhan karo rag iyo dumarba waa dad yaroo kooban waxa weeyaan alfaqiih awsaafta ama tilmaamaha uu wato waxa weeyaan alcafiifu waa qofka warica ah oo waxyaalaha muxaramaadka iska daaye shubahaadka aan u dhowaan ka fogaada shubahaadka azaahidu tilmaanta labaad uu leeyahay waxa weeyaan waa azaahidu fi dunya waa midkaan adduunyada ka daba dhicin oo cumrigiisa badankiisa adduunya aan ku bixine aakhiradiisa wajaha adduunyadiisana noloshiisa ka qaata sifada saddexaad waxa weeyaan oo faqiihu uu xambaarsan yahay almutamasiku bisunna waa midka sunnada nebiga ku dhaqmaya cilman wa camalan ulaaika saddexdaa tilmaamood kuwa iska leh oo ah alcafiifu alzaahidu almutamasiku bisunna ulaa'ika atbaacu alambiyaai fii kulli zamaan tilmaamaha kuwa iska leh saddexdaa tilmaamood kuwa xambaarsan waa kuwa ambiyada dhammaantood atbaacda u ahaa oo nebigeenna lagu soo khatimay sala allahu calayhi waalih wasalam aharkaana waa ahar saxiixa idan alfiqhu fi ddiin tilmaanta qofka faqiiha uu leeyahay ee saxiixa ah waa tilmaanta imaamka taabiciga uu soo naqliyey sidaa si la eg xasan ibnu abilxasan albasri oo isaguna ka mid ah min culamaai taabiciin alfuqahaa ka mid ah hadalkaas hadalku micnaa ayaa isagana laga soo naqliyey shiikha la yidhaahdo farqad asabaqi ayaa maalin maalmaha ka mid ah xasanulbasri masale ayuu weydiiyey masaladii markuu weydiiyey ayuu kaga jawaabay markaasuu wuxuu ku yidhi ina alfuqahaa yukhaalifuunak xasanulbasriyow masalada sidaad uga jawaabtay fuqahadii baa kugu khilaaftay jawaab aad iyo aad muhim ah ayuu ku soo celiyey xasanulbasri farqad xasan wuxuu yidhi alimaam xasanulbasri waxa uu yidhi hakiladka ummuka farqadu yaa farqad hooyadaa ha ku weydo farqadow wa hal ra'ayta bicaynayka faqiihan labadaada indhood miyaad faqiih ka qaaday weliga miyaad faqiih aragtay muxuu yahay faqiih inama alfaqiihu waa xasanulbasri baa hadalka wata inama alfaqiihu qofka faqiihaahi rag iyo dumarba waxa weeyaan alzaahidu fi dunyaa waa midka adduunyada ku zuhdiyo aan ka daba dhicin alraaqibu fi alaakhira aakhiradaana umuurteeda doonaya albasiiru bidiinihi diinkiisana aqoon fiican u leh almudaawimu calaa cibaadati rabbihi rabbigiis inuu cibaadeye inuu caabudayana joogtaynaya calaa dariiqati nabiyi sala allahu calayh waalih wasalam alladii laa yahmizu man fowqahu waa midka aan dhaleecaynayn oan waxba ka sheegaynin dadka ka aqoon badan man fowqahu waxaa laga wadaa dadka ka aqoon badan oo diinta kaga aqoon badan aan ceeb u sujiidayn walaa yaskharu man duunahu dadka ka aqoon ka hooseeyana diin iyo adduunya kaga hooseeyana aan waxa weeyaan aan ku jeesjeesayn walaa yabtaqii calaa cilmin callamahu allahu tacaala ajraa cilmiga ilaahay siiyana wax adduunyo birbirkeeda aanan ku doonayn kaas baa waxaa la yidhaahdaa faqiih marka waxa weye hadalkii hore uu ku fasiray faqiiha wahbn munabih iyo xasanulbasri siduu ku fasirayo isku mid weeye marka faqiiha nebigu sala allahu calayhi waalih wasalam uula jeedo man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin macnahaasuu xambaarsan yahay ee maahan qofku intuu kitaab uu laqbaystayo laba kitaab in la odhanayo qofkaas waa faqiih waa qof diinka markaan soo ururina kelimada macnaheeda waxa weeyaan qofka muslimka ah rag iyo dumarba kitaabka iyo sunnada inta bartay ugu dhaqmay sidii saxaabadda rasuulka taabiciinta atbaacu taabiciinta iyo a'imat lhuda siday ugu dhaqmeen qof ugu dhaqmay weye markii lasoo ururiyo soomaali ahaan sidaasuu noqonaya sidaas ay ku fasireen wahb munabih iyo xasan ibnu abilxasan albasri si laeg ayuu ku fasiray xadiidkaas cabdullaahi bnu mubaarak alkhuraasaani almarwasi cabdullahi bnu mubaarakna waad garanaysaan in badan baa culimmadu kaga sheekaysay oo alimaamu rabbaani waa imaamka culimmadu ay yidhaahdeen khisaalka qofka muslimka laga doonayo khasaa'il islaam oo dhan baab uusan gelin oo uusan ka faa'iideyn ma uu jiro hadday tahay jihaadka hadday tahay cilmigii barashadiisa iyo baritaankiisa hadday noqoto xajka hadday noqoto sadaqada ilaa heer uu gaaray marka khuraasaan uu ka soo xajinayo oo uu imaanayo xajka u soo xajinayo dadka khuraasaan kala soo xajiya magaalada marwalyaha uu deganaa waxa weeyaan ayuu odhan jiray anaa amiir inii noqonaya oo waxa weeyaan mas-uul inii noqonaya nin walbaba zaadkiisa aniga hay dhiibto intaa la soo marayo min marwa ilaa balad illaahi alxaraam waxa weeyaan dadku wax nafaqadoodiibuu bixinaya marka xajku dhammaado ayuu wuxuu odhan jiray nin walbaba zaadkiisi waxbaa kaga haray waxa weeyaan wixii hadaayaad uu qaadan lahaa qaato markii la tago mar- magaalada marwo la yidhaahdo ayuu welimo caama samayn jiray welimada caamka markuu sameeyo ayuu dadkii leys intuu qoro buu odhan jiray fulaan ibnu fulaan imisaan kaa qaaday intaasaad iga qaaday waa siinaya qof walbaba yacnii xoolihii dariiqaa lagu soo maray iyo dihaaban wayaaban wax allaaliyo wixii baxay isagaa bixin jiray imaamka marka noocaasa ayuu ahaa waxayna isku dabaqa ahayeen fudayl ibnu ciyaad maalik ibnu anas raggaasa isku raggaasa isku waqti ahaayeen marka wuxuu ahaa imaamu marwa imaamu khuraasaan yacni beledkii la odhan jiray khuraasaan oo meeshii cilmigu fadhiye ahaa halkaas buu imaam ka ahaa imaamka marka waxa weeyaan sida labadii taabiciba ay ku fasireen xadiidka man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin sidaasi leeg buu ku fasiray xadiidkaas nebigu ku soo ururiyey khayr dhammaantii waxay isku micno yihiin aayadda qur-aanka oo aad xifdisan tihiin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku odhanayo yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira ilaahay xikmadiisa waxa uu siiyaa cidda uu doono rag iyo dumarba qofka xikmaddaa la siiyana khayr fara badan baa la siiyey allah subxaanahu wa tacaala ee cadaagiisu uu aad u fara badan yahay xikmadiisa waxa uu siinayaa cidda uu jecel yahay xikmaddaasu marka maxay tahay maxay xikmaddaasu tahay ilaahay uu leeyahay yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiiran qofka xikmada la siiye oo ilaahay uu ku tilmaamay khayr aad u fara badan oo allah kaliya uu garanayo cadadkiisa la siiyey xikmadaasu maxay tahay xikmadaas sida culummadu ibnu qutayba khadiibu ahli sunna iyo culummada kaleeto oo culamaa salaf siday ku fasireen xikmada ilaahay khayrka faraha badan uu ku sheegay waxa weeyaan waxay yidhahdeen isaabatu alxaqi waalcamalu bih yacni ilaahay marka uu leeyahay yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikma faqad uutiya khayran kaiiran khayrkaa faraha badan oo xikmadaa ka ratimaya waxa weeyaan isaabat alxaqi waalcamalu bih waa xaqii oo la haleelo oo lagu camalfalo xaqa la haleelayaa muxuu yahay waa cilmigii naafic ahaa asagaa sii fasira wuxuu yidhi wahiya alcilmu annaaficu waalcamalu asaalix isaabat lxaqi walcamalu bihi waxaa laga wadaa awalan isaabat lxaq waxa weeyaan alcilmu naafic cilmigii naafica muxuuha waa cilmu lkitaabi wasunnati alsaxiixa cala fahmi salafi hadihi lumma walcamalu bihina waxa weeyaan walcamalu saalix marka marka lasoo koobo yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiiran culimmadu maxay ku fasireen isaabat alxaqi walcamalu bih wahiy alcilmu naafic waalcamalu saalix qofka muslimkaana cibaadada ilaahay uu ku caabudayo laga soo bilaabo towxiidka ilaa laga soo gaaro imaadat lada can ariiq waddada muslimiintu ay marayaan oo wax allaaliya wixii dhibaya laga qaado intaasaa islaamka ka kooban yahay islaamka intaa ka kooban oo nebiguna uu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam shucab yacni shucabta iimaanka uu nebigu ku sheegay yani waxa weye situuna shucba afdaluha qowlu laa ilaha illa allah wa adnaaha imaadat lada can ariiq yacni shucabkaas iimaanku ka kooban yahay dhammaantiis marka laisku keeno shucbo kastoo aad ilaahay ku caabudaysid waxay u baahan tahay alcilmu naafic waalcamalu saalix shucbo kastoo aad ilaahay ku caabudaysid waxau kow kow waxaa ka ah alcilmu naafic waalcamalu saalix ilaahayna waa ka kitaabka qur-aanka fii aakhiri suurati alkahf waa ka ku sheegaya qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilay anama ilaahukum ilaahun waaxid faman kaana yarjuu liqaaa rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada marka waxa camal kasta muxuu u baahan yahay in qofku waxa weeyaan uu sameeyo alikhlaas oo camalka ilaahay u baraxtiladar alla ula yimaado waa cilmiga waxa ugu horeeya wey yacni qofku inuu cilmi yeesho shayga ilahay uu ku caabudayo aaniya itibaac in laga helo markaad ikhlaaskii samaysid itibaac in laga helo marka waa midda sacaadada adduunka iyo aakhirada soo ururinaysa alcilmu naafic waalcamalu saalix cilmiga naaficana maxaa ugu horeeya tawxiidka ugu horeeya tawxiidka ugu horeeya marka kelimada lasoo ururiyo tawxiidka ugu horeeya anlaa nacbuda ila allah wa anlaa nacbuda ila bima sharac markaas baa camalku wuxuu noqonayaa camal saalixa uu noqonaya marka alcilmu naaficna waxaa ugu horeeya tawxiidka ugu horeeya marka islaamka dhammaantiis muxuu ku soo ururay alcilmu naafic waalcamalu saalix cilmiga naaficaana tawxiidka ugu horeeya camalka saalixaana wuxuu noqonayaa camalka shirkigoo dhan ka hufan dhammaantiis kiisa weyn iyo midka ka hooseeya oo la yidhahdo alriyaa isla markaasna sunnadii nebiga ku qotama markaas baa camalkaagu uu noqonayaa ama camalkeennu uu noqonayaa camal maqbuul ah waa midda marka ay leeyihiin culimmadu isaabat alxaqi waalcamalu bihi wahya alcilmu naafic waalcamalu saalix imaamkeenna imaam ahli sunna muxamed naasir iddiin alalbaaniy waa ka ku soo celiya dacwadeenna dhammaanteed waxay u soo ururaysaa markaan soo khulaasayno altarbiya waaltasfiya waxa weeyaan alcilmu naafic waalcamalu saalix xadiidka ayaan dib ugu noqonayaa xadiidka nebigu sala allahu calayh waalih wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin alfiqhu fi ddiin waxa weeyaan waa kitaabka iyo sunnada inaan inta baranno aan ku dhaqanno cilman wa camalan qofka in laga helo tadbiiqii siday u tadbiiqiyeen jiilkii nebigu tarbiyeeyey iyo dadkii wanaagga ku raacay dhammaantood qaabkay maarata u tadbiiqiyeen in loo tadbiiqiyo weeyaan caqiidatan wa shariicatan wa akhlaaqan waayo ilaahay waxaa oranayaa yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa islaamku ama dacwa salafiya ama dacwatu ahlixadiid ma ahan caqiidada oo la saxa kali ah waa islaamkii oo shaamila weeye yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa islaamka gebi ahaantiisa gala marka leeyahay waxaa weeyaan waa midda ilaahay uu leeyahay aayad kaleeto fii suurati almaa'ida inay ahayd baan filayaa alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum lislaama diina yacni waa islaamka idil ahaantiisa ha kala qaadinina islaamku hadduu caqiido yahay hadduu yahay sharaa'icdii hadduu yahay akhlaaqdii qofka salafiga ah ama manhajka ahluxadiidka aaminsan rag iyo dumarba waxaa laga rabaa siduu caqiidada maarata u taargadgaraynayo inuu shareecadiina u barto qaybaheedii akhlaaqdiina ay ka muuqato oo uu noqdo qof miaali ah waad ogsoontihiin saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim dhulalka ay furteen intay dhulal fara badan ayaan xoog lagu furan maalan waxaa ka mid ah ardulyaman oo nebigu aad u ammaanay nebigu uu yidhi maaragtay aliimaanu yamaanin waalxikmatu yamaaniya waalfiqhu yamaanin muxuu nebigu ku ammaanay ammaan ay muteen buu nebigu ku ammaanay waayo ummadda intaa la eg oo aad iyo aad u fara badnayd ilal aana fara badan nebigu sala allahu calayhi wala slm qof ka mid a xoog laguma soo islaamin maxay ku soo islaameen labadii saxaabi saxaabadii nebigu u diray sida caliy ibnu abi aalib iyo mucaadi ibnu jabal iyo abu muusa alashcari dad fara kuturisa loo diray markuu diraya nebigu sala allahu calayh waali waslm mucaadi ibnu jabal iyo abu muusa alashcari oo yemani ahaa dardaarankii nebigu la dardaaramay maxaa ka mid ahaa yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira watataawuca walaa takhtalifa dardaarankaas waa dardaaran u yaallo qof kasta oo sunni ah nebigu sala allahu alay wasalam muxuu yidhi waa labadoodii keli ah dariiqa markay marayeen ayaa nebigu la dardaarmaya yasira walaa tucasira yacni waxa weeyaan umuurtiinna umuur fudud ha noqoto tashadud iska ilaaliya waayo diinka nebigu tashadud ma aha yasira walaa tucasira umuurta fududeeya wamaa jacala allaahu wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj yuriidu allaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr laa yukallifu llahu nafsa ilaa wuscaha yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah aayadda maxay ahayd aayad kaleeto ayaduna macnahaasa qur-aanka in badan bay ku soo aroortay fattaquu llaha ma statactum yani aad iyo aad bay u fara badanta nusuusta kulligay tusinaysa in islaamku yusri yahay islaamku waa wax aad iyo aad quluwi uga fogow waxa weeyaan bayna alquluwi waaltaqsiir baa sunnada nebigu udhaxaysaa walidaalika sidaas aawadeed dalabada manhajka ahlu sunnaha u abtirsanaysa iyo culimmada waxaa laga doonayaa oo waajib ay ku tahay akhlaaqdii sunnada nebigu ku tarbiyeeyey saxaabada inay ka muuqato cilman wa camalan inay dhaqankoodii ka muuqato akhlaaqdooda inay ka muuqato caqiidadooda inay ka muuqato yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira dadka u bishaareeya od yaa loo bishaaraynayaa dadka saalikiinta ah waddada nebiga qaaday in ilaahay radwaankiisa uu ka horeeyo wabashira walaa tunafira waxa dadka u bishaareeya hadday sunnada nebiga qaadaan wanaag inuu ka horeeyo nebigu waa ka odhanayo man aaaca kullu ummatii dakhala aljanna ila man aba qaaluu waman yaaba ya rasuula allah qaala man aطaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa waxaa loogu bishaaraynaya waxaa weeyaan qofkii sunnada nebiga waddada siday ahayd ugu dhaca cilman wa camalan in ilahay ridwaankiisa ka horeeyo walaa tunafira dadka sunnada ha ka cayrinina haddii waxa weeyaan dhaqan aan dhaqankii sunnada nebiga ahayn lagu arko ahlu sunnaha yani waxa weyaan waa nuuc min atanfiir dadku inay manhajka ahlu sunnaha ka cararaan ayaa ka dhalanaysa qofku waa inuu sunnada nebiga cilman wa camalan u matelaa sidii saxaabada rasuulka ay u mateleen muxuu kusoo gebagabeeyey nebigu dardaarankii u dardaarmayey watataawaca walaa takhtalifa is-ateeca ninba ninka kaleta walaalkiisa wanaagga ha ka qaato ha iskhilaafinina waa kitaabka iyo sunnada manhajkii nebigu wuxuu ku dhisan yahay tadaawucaasuu ku dhisan yahay salafiyiintu ama ahluxadiidku ma ahan manhajkoodu bayca inay iska qaadaan ma ahan inay amiir leeyihiin mutaaca oo amiirka muslimiinta markaa xukumo aanan ahaynoo suldada leh waxa weeyaan tadaawuc ay ku dhisantaha dacwadood in ay is-adeecaan oo khayrka iskugu naseexeeyaan oo khayrka ay kala qaataan waana minka manhajka ahlu sunnuhu uu kaga gedan yahay jamiicu almanaahij almukhaalifa lihadyi nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu marka sala allahu calayhi waalihi wasalam isagoo xadiidka yani waxa weye dib aan ka fasiri doono yani waxa weye alfiqhu fi ddiin waxa weeyaan waa sunnada nebiga in siday tahay inta loo barto loogu dhaqmo axaadiidta marka ama qur'aanka ku soo arooray cilmiga dalabkiisa iyo atafaquh fi ddiin yani aayaadkuna aad bay u fara badan yihiin axaadiituna aad iyo aad bay u fara badan tahay haddaan aayaadka qur-aanka mid iyo laba ka soo qaadanno yacni ilaahay uu ku taxriidinayo qofka daalib cilmiga ama culummadu inay xil iska saaraan weyn kitaabka iyo sunnada in la barto allah subxaanahu wa tacala isagoo nebiyullaahi moxamed la hadlaya ayuu allah waxa uu leeyahay waqul rabbi zidnii cilmaa nebi muxamedow waxaad tidhaahdaa rabbigow cilmi badan ii kordhi meesha nebi muxamed oo khayru khalqillaahi ah ilaahay uu ku amrayo inuu rabbi weydiisto cilmi badan inuu baro oo cilmiga ilaahay u kobciyo maxaad moodaa marka waxa weye dadka inta intooda soo hartay oo annagu aan ka mid nahay yacni mar kastaba qofka muslimka ahi cilmigii sharcigaah ayuu u baahan yahay mahmaa kaana cilmuka si kasta oo aad cilmiga u dalabtidna yani waxa weyaan cilmigii kitaabka iyo sunnada yani waxaad ka barata waa wax aad u kooban wey ama waxaan ka naqaana waa wax aad iyo aad u kooban wey marka qofku waxa weeyaan bikulli maa cindahu min aljuhdi waa inuu ku bixiyaa siduu kitaabka iyo sunnada cilmigooda uu kordhin lahaa aayad kaleta ilahay waxa uu ku odhanayaa inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa cilmiga marka aayaadka iyo axaadiidta faraha badan ay ku soo arooreen marka culimmadu ay tacriifinayaan tacriif fiican fara badan bay ku sheegaan laakiin tacriifka ugu wacan oo ugu wanaagsan waxa weeyaan macrifatu اlxaqi bidaliilihi waa axsan tacriifi alcilmi sharci qaar waxay ku tacriifiyaan macrifatu اlmacluumi calaa ma huwa calayh laakiin yani waxa tacriifkaasu waa tacriifihi nadar waxay qaarkood ku fasireen culimmada ahlu sunnuhu sida alimaam moxamed ibn cuthaymiin oo kaleeto wuxuu yidhahdaa idraaku shay calaa maa huwa calayh laakiin tacriifka ugu wanaagsani waxa weeyaan macrifatu alxaqi bidaliilihi in shayga xaqa in lagu garto daliilkiisa ee xaqa aan lagu garan qiila waqaala yacni waxa weye hebel baa sidaa yidhi hebel baa sidaa yidhi cilmiga marka sharcigaa oo nebigu sala allahu calayh waali wasalam qofka uu ku ammaanay oo uu ku yidhi nebigu man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin uu nebigu leeyahay sala allahu calayhi waali wasalama markaan tacriifinaynana culimmadu ay ku tacriifiyeen macrifatu alxaqi bidaliilihi waa midda alimaamu ibnu qayim shamsudiin ibnu qayim aljawsiya uu ku yidhi alcilmu qaala allaahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa bitamwiihi ma alcilmu nasbaka lilkhilaafi safaahatan bayna arasuuli wa bayna ra'yi faqiihi kala walaa jaxda asifaati wa nafyaha xadaran min altacdiili watashbiihi yani saddexdaa bayd buu wuxuu uga hadlayaa cilmigii sharciga ahaa waa midda xadiidkuna ee aayaadka aanu akhrinay alfiqhu fi ddiin wuxuu ku qotamaa waxa weeyaan waa cilmigii sharciga ahaa cilmu kitaab wasunna oo qofku u fahmo marka cilmigaa qofka sacaadadiisa adduuniya akhre ay ku xiran tahay oo shay walbao ilahay ay ku caabudaysana tiirka asaasiga u ah bacda tawxiid bacda taxqiiqi tawxiid waxa weeyaan alcilmu qaala allahu qaala rasuuluh ilaahay baa sidaa yidhi rasuulkaa sidaa yidhi qaala saxaabatu saxaabadii baa tidhi laysa bitamwiihi talbiis ma aha talbiis maxaa ah in la yahay qaala fulaanu qaala fulaanu oo aan deli lahayn waa min baabi talbiis in la yahay qaala fulaanu waqiila kada wa kada waa min baabi talbiis cilmigu sharcigaahi wuxuu cilmi noqonayaa qaala allaahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu shaki kuma jiro ilaahay hadalkiisu inuu xujo yahay xuja qaatica aan xujo ka daba inuu yahay nebiga qowlkiisu inuu xujo yahana qofka muslimka ahi shaki kama qabo saxaabaduna sida raajixa ah qowlkoodu waxa weeyaan waa xujo haddaysan iskhilaafin ayagu lakiin hadday iskhilaafaan fain tanaazactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul qaacidada ahlu sunna waa qaacidadaas weeyaan marka waxa weeyaan caalimka mujtahidka ah masaaisha sharciga markuu ta'siilinayo hadalka ilaahay hadalkii rasuulka ijmaacii oo labadooda laga soo qaadanayo saxaabada qowlkooda ku xiga markaa saxaabada qowlkooda saxaabadooda aysan iskhilaafin madhabka xataa soomaalidu u abtirsato oo in badan aysan garanaynin lakiin iskaga abtirsanayaan min baabi taqliid madhab imaam shaafici marka cilmiga uu tartiibinayo kitaabkiisa alrisaala oo usuulfiqiga kitaabkii laga alifay kitaabkii ugu horreeye ahaa sidaas uu tartiibinaya cilmiga dabaqaadkiisa yacni hadalka alle alkitaab wاsunna walijmaac wa qowl saxaabi qiyaas waa ka dambeeya qiyaaska qowl saxaabi baa ka horeeya qiyaaska qowl saxaabi baa ka horreya waa sida shiikhu u leeyahay alcilmu qaala allaahu qaala rasuuluhu qaala asaxaabatu laysa bitamwiihi malcilmu nasbaka lilkhilaafi safaatan cilmigu ma ahan inaad khilaaf aad meesha keentid ayadoo kitaabkii sunnadii meesha ay yaallaan safaaho iyo caqli xumo aawadeed yacni waxa weeyaan masalaa laysku qabtay nin baa marka wuxuu leeyahay ama daalibcilmiga ama caalimkaaga wuxuu leeyahay ilaahay sidaasuu yidhi markaasaa mid wuxuu leeyahay may madhabkeenni ma aha madhabkeenni xanaabiladu ama madhabkeenni shaaficiga ama madhabkeenni maarata maalikiyada ama madhabkii axnaaftu sidaa ma ahan waa min baabi safaaha waa min baabi asafaaha in nebiga hadalkiisii iyo hadalka ilaahay cid kale lasoo garab dhigo waa min baabi asafaaha xataa qowlkaas qowl saxaabi ha noqdo duu rabo waa midda uu leeyahay marka shiikhu mal cilmu nasbaka lilkhilaafi safaahatan bayna arasuuli wa bayna ra'yi faqiih waa min baabi asafaaha wa qilati alcaql in qowlkii nebiga hadalkii nebiga iyo hadalkii ilaahay oo dhinaca in ra'yi faqiih la keeno xataa faqiiha saxaabi ba ha noqdo duu rabo yani waa min baabi aljahaala wasafaaha nacam kalaa walaa jaxda asifaati wa nafyaha xadaran min altacdiili watashbiihi almuhim abyaadaas ujeedadan ka leenaha waxaa weeyaan cilmigaas sacaadada adduun iyo aakhire qofka ku mutaysanaya rag iyo dumarba waxa weeyaan qaala allaahu qaala rasuuluhu qaala asaxaaba waxaa soo raacaya dabaqaadka ama maraatibta cilmiga waxa weeyaan waa labada qaybood oo ah ijmaaca iyo qiyaaska ijmac waxaa kee ka imanaya qiyaasku qaala allahu qaala rasul bay ka imaanayaan labaduba waxay ka imaanayaan qaala allaahu qaala rasuuluh idan haddaanu manhajka u abtirsanayn oo abtirsigeennu uu rasmi yahay waa in manhajkeennu sidaas uu noqdo waa inuu noqdo ma ilaahay baa yidhi ma rasuulkiisaa yidhi ma saxaabadaa tidhi mase intaasaa lagala soo baxay waa qiyaaskii iyo ijmaacii haddii sidaa qofku ku noolaado qofkaas wuxuu noqonayaa sunni qof ah ama salafi ama min ahli xadiid kul hadihi alqaab waa alqaab mutaraadifa xadiidkii baan dib ugu noqonaya man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اddiin wainama ana qaasimu wallaahu yucطi nebigu wuxuu yidhi anugu waxaan ahay midka khanaa'imta iyo xooluhu markay yimaadaan qaybinaya qofkii ilaahay doona baanan siinaya ilahay u qadaray xadiidka nebigu wuxuu ku soo gebagabeeyey wainama ana qaasimu wallahu yucطi walan tazaala hadihi اlummatu qaa'imata calaa amriha laa yaduruhum man khaalafahum xataa yaأtii amr اllah xadiidka qeybtiisa dambeeto waa calamu min aclaami اnubuwa waa nebiga mucjizaadkiisii ayay tusinaya xadiidka arkiisu nebigu qeyb uusan la kulmin ayuu nebigu ka sheekaynaya nebigu wuxuu leeyahay yani walan tazaala hadihi اlumma ummadan ummatu muxamed waa aaa'ifa almansuura aaa'ifa almansuura alfirqa naajiya ahlu lxadiid ka zuuli maayaan in khayrkii iyo sumadii gacanta ay ku hayaan ilaa qiyaamuhu ilaa uu ka dhaco yacni nebigu wuxuu ummadda ugu bishaareeyey sunnada nebiga iyo kitaabka ku dhaqankiisa daaifa haysata ilaa yowmi alqiyaama inay jiri doonto oo sunnada nebigu aysan marnaba gacanta ka baxayn marka taasuna waa bishaara cadiima lihadihi lumma xadiidkaas waxa weeye nebigu daa'ifada uu ka warramayo waa ahlulxadiid ahlulxadiid haddaan idhaahno haddaan idhahno ahlulahar haddaan idhaahno assalafiyuun haddaan idhahno firqa naajiya haddaan idhahno daa'ifa almansuura kullu hadihi alasmaa waa asmaa sharciya macsuuma asmaa sharciya weeye asmaa muxdatha oo shaksi aan macsuum ahayn uu sameeyey ma aha waad aragteen firaqda kaleeto magac bay la baxayaan muddo markuu joogo duruus baa ku dhacaya magac kale amse looga guuraya laakiin asmaacda sharciga laga guuri maayo weligood baaqi bay noqonaysa sida ahlu sunnuhu saxaabadii ka soo bilow ilaa qiyaami saaca kuwii dhintay dad nooloo kaleta weeye imaamu shaafici inuu nool yahay maanta loo haystaa sida maarata hadalkiisii loo soo qaadanayo oo xalaqaadka yani loo maaratay looga ducaynayo sida saxaabada loogu ducaynayo ama aimatu dalaala in lacanad iyo maaratay habaar in lagu sheega mooye waa dhinteen sidaas aawadeed asmaada sharcigaa sidaasay maxfuud u tahay laakiin asmaada mukhaalifiintu cahdigaas daaifadaasu ay jiraan unbay jiraysaa hadday jirtana waxa weeye magacxumoon bay la joogtaa marka marka xadiidkaas culimmadu maxay ku fasireen nebigu uu yidhi sal allahu alayh ali wasalam walan tazaal hadihi اlummatu qaa'imatan calaa amriha laa yaduru man khaalafahum xata yaatiya amr ullah a'immada ahlu xadiidku iskuma khilaafan qadiiman wa xadiian inay yihiin bishaaradaa nebigu uu bishaaraynayo dadka u bishaaraynaya inay yihiin ahlu xadiidka ahlu xadiid haddaan idhaahnana macnaheeda yaan loo qaadan fulaan iyo fulaan iyo fulaan oo xadiidkii xifdisan laa waxa weeye ahlu xadiid culimo iyo caamaba ka soo bilow yacni saxaabada culimmadoodii ka soo bilow taabiciintii atbaacu taabiciintii a'imatu alhuda ilaa yowmina haada ilaa qiyaami saaca cid kasta ee manhajka ahlu sunnaha u abtirsata xataa caamadu xataa caamatu lmuslimiin waa ka mid markii ahlu xadiid la yidhaahdo maahan ahlu xadiid lagama wado dadka xadiidka ku takhasusay keliya lagama wado waxa weeye qof kasta oo cilman wa camalan kitaabka iyo sunnada u bartay oo u fahmay sidii saxaabada rasuulku ay u fahmeen ayaa xadiidku shamlinaya xataa caamatlmuslimiin baa ku jira caamatlmuslimiin baa ku jira marka waxa weye axmed ibnu xambal oo kaleeto wuxuu yidhi in lam takun haadihi طaa'ifa ahla alxadiidi falaa adrii ma hiya haddaysan ahayn bishaaradaa nebigu dadka u bishaaraynayo ahlu xadiidkii haddaysan daa'ifadaasu aysan ahayn ma garanaya xadidka macnihiis wuxuu yahay xaqiiqaduna waxaa ah sida uu ku sheegay inay tahay cabdullaahi ibnu mubaarak asaguna hadalkaa hadal la mida ayuu yidhi imaamu bukhaari sidaasoo kaleeto yaziid ibnu haaruun sidaasoo kaleeto oo ka mida kulligood a'immadii mutaqadimiinta axmed ibnu sinaan sidaasi leeg wahaakada alxakim ibnu naysaabuuri xaafid ibnu salaax imaamu nawowi culummada ahluxadiidka dhammaantood iskumaysan khilaafin inuu yahay bishaaradaasu inay u taallo ahluxadiidka dhammaantood ahluxadiidkana waxaan ku sheegnay cid kasta ee nebiga sal allahu calayh waali wasalam cilman wa camalan caamada iyo culimada iyo dalabatul cilmiguba waa ku wada jiraan nacam marka waxa weeyaan alfiqhu fi ddiin ama bishaaradaas ku imaan mayso karat اnowm wa raaxat اljasad ma ku imaanayso sida culamada selafku ay yidhahdeen waxa weeye nebigu sal allahu alayh ali wasalam xadiidkii mucaawiyo aanu soo bilowna man yurid illahu bi khayrin yufiqhu fi ddiin riwaayaadkiisa waxaa ka mid a yaa ayuha الnaasu tacallamuu inama alcilmu bاtacalum wاlfiqhu bاtafaquh waman yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi اddiin yacni waxa weeyaan bishaaradaas ku imaan mayso qofku isagoo awooda intuu iska seexdo oo iska raaxaysto bari layaha faqihi baa tah waxa weeyaan qofku inuu wasfiga iyo tilmaantaa qaato juhdi baa ka sokeeya bacda towfiiq illahi caza wajal yaa ayuha الnaasu tacallamuu nebigu wuxuu yihi dadow kitaabkay sunnada barta inama alcilmu bاtacalum cilmigu wuxuu ku imaanayaa waa barashu inaad naftaada kaliftid oo waxay awoodid aad samaysid ayaa cilmigu ku imaanaya wاlfiqhu bاtafaquh fiqiguna ku imaan maayo karat الnowm waraaxat اljasad wuxuu ku imaanayaa inaad fiqigii iyo wadooyinka aad ku baran lahayd iyo talaqiga culummada aad ka qaadan lahayd inaad samaysid nacam marka waa inaan ku dadaalno oo juhdi ku bixinno sidii fiqiga aan uga qaadan lahayn culimada cilmiga kitaabka iyo sunada slam dadka yaqaan aan uga qaadan lahayn waayo cilmigu waa min baabi talaqi waa min baabi talaqi min baabi ilhaam ma aha adoo iska hurda cilmi lagugu sarogi maayo waxa weeye nin kastoo caalim oo la ammaanay oo saxaabadu ay ugu horreyso dhib bay u mareen walidaalika waad ogsoontihi nebiga sala allahu calayh wali wasalam suuraddii ugu horreysay ama aayadihii ugu horreeyey oo ilaahay ugu soo dhiibay malakuljibriil maxay ahayd iqra' baa la yidhi ma ana biqaarin buy dhibaatuu kala kulma ma ana biqaari intaasoo jeer buu qabtay ilaa markii dambeeto uu nebigu gariiday oo isagoo gariidaya khadiija kusoo noqday waxay tusinaysaa dalabulcilmiga mashaqa inay ka sokayso marka waxa weeyaan maantay dalabadiinna raggiinna dhallinyarada ah fursad annaka aanna soo marin shakhsiyan aniga aan idin soo marin ayaad maanta joogtaan annaka waxaana soo marin markaanu yarayn oo adinkoo kaleeta aan ahayn inaan helno culimo rabbaaniyiina oo manhajka ahlu sunnaha yaqaana oo ku dhaqmaya lamaanan kulmin waxaan la kulannay oo cilmiga bidaayaadkiisaan ka soo qaadannay rag ashaaciro ah inta iyagu yaqiinan way ku camalfalayeen jazaahum allahu khayran laakiin yacni manhajka ahlu sunna uma saxsanayn waxaan soo marnay duruqu suufiya ayaan soo marnay oo wakhti badan naga qaadatay matahaad badan baan soo galnay xarakaad baan soo marnay ilaahay waxa weeye subxaana wa tacaala fii awaakhiri cumrina buu ilahay sunnadiina fahamsiiyey oo dariiqii culummada imaam alalbani imaam ibn baaz ibn cuthaymiin sheikh muqbil raximahullah safiy raxmaan ilmubaarakfuri oo aniga mashaaikdeeda ka mid ahaa culimadaas baa ilaahay nagu badbaadiyey maanta laakiin adinku nasiibkaad leedihiin annagumaanan helin adinkoo yaryar ayaa cilmigii dhulkii aad deegaanka aad u dhalateen ayaa culimmadii rabbaaniyiintaha ilahay kugu keenay ka faa'idaysta waa mas-uuliyad amaam allahi bari ilahay in weydiin doono waad ogsoontihiin afar arrimood baa ilahay qofka weydiinaya maalinta qiyaamaha maxaa ugu horeeya qofka cumrigiisa waa la weydiinayaa wax uu ku bixiyey yacni waa layna weydiinayaa nicmada maanta in hor taalla culimadii oo aan lacagin ka qaadanayn aan maarata wax xujaa inay hordhigayn waxa weeyaan cilmigii weliba beledkii aad ku dhalateen badankiinu oo aad ku soo barbaardeen oo laga yaaba in badankiini in aabbihi hooyaba ay nool yihiin ka faa'iidaysta waa fursad dadka badan muslimiinta badankooda aan soo marayn culimmadii ahlu sunnaha haddaan tusaale ka soo qaadanno nebiga sala allahu calayh waali wasalam xadiidka waxaan kusoo khatimanaya kelimadeyda man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu ariiqan ila aljanna yacni qofka daalibcilmiga ah bishaaradaasa u taalla ayankan rag iyo dumarba qofka waddo qaada waddadaas waddo fog ha noqoto oo muddo dheer uu ku soconayo ama waddada dhow ee masaajidka uu muxaadarada ku soo aadayo ama cilmiga maarata culummada kaga qaadanayo u soo maraya ha noqotee yani waddadaas ama ha dheeraato ama ha gaabnaato yani xadiidku waa caam man yurid macnihiisu waa caam man yurid man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu ariiqan ila aljanna qofka waddo u mara inuu cilmi sharciga ku soo qaato cilmu kitaab wasunna ilaahay sabab wuxuu ga dhigayaa waddadaas sababteeda inuu jannadii ay gaarsiiso waayo waxa jannada lagu mudanayo jannada lagu mudanayo maxay ka kooban tahay laba shardi labada shardi maxaa ugu horeeya cilmigaa ugu horeeya alitibaac baa ugu horeeya faaclam annahu laa ilaha illa allah wax walbaba cilmigaa ka horeeya maxaa ku xiga maxaa ku xiga alikhlaas ikhlaaskan cilmigu ku qotama laftiisu marka waxa weyaan cilmiga sharciga ahi waxa weeyaan sidiisu wuxuu yahay shaygii ilahay uu kaaga raali noqon lahaa ku dadaala marka fursadaad haysataan inaad ka faa'idaysataan oo cilmiga sharciga aad soo xasilisaan ayagoo marka culimmadu xadiidkaas iyo axaadiidta faraha badan iyo aayaadka ku soo arooray cilmiga sharcigaa taxdiidkeeda ayagoo culimmadu ka intiqaalaya oo ka dhimbil qaadanaya yacni haddaan soo qaadanno mid iyo labo culamaau salaf sida imaam lbukhari oo ka soo qaadan imaam lbukhaari ardaygiisa abu jacfar alwaraaq shiikha la yidhaahdo waa imaam lbukhaari taraajimta laga qoray tarjamada laga qoray shiikha yani siiradiisii tarjamada ugu ballaaran ardaygiisa ka qoray sida ibnu xajar soo naqlina kitabkaas lama hayo laakiin ibnu xajar baa soo soo khulaaseeyey wuxuu ibnu xajar ka soo naqlinayaa shiikha kitaabkiisa fatxubaarigana waad ka akhrin doontaan yani muqadamadiisa imaam albukhaari wuxuu yidhi rixladii dheerayd oo uu ka soo qaaday bilaad albukhaara uu ka soo rixlaystay oo uu yimid khuraasaan oo dhan uu soo maray oo baqdaad iyo ciraaq uu soo maray oo masar uu maray oo yaman uu maray oo xijaaz uu maray alfu shaykhin ayaan waxaan kala kulmaybiyo oo mid kasta uu leeyahay aliimaanu qowlun wa camalun aliimaanu qowlun wa camalun kuma jiraan kuwii culimmadii mukhaalifiinta ahaa oo manhajkooda usan ahlu sunna ahayn kuma jiraan intii ahlu sunna ahayd akar min alfi shaykhin oo mid kastaba sunni uu yahay ayaa ka soo qaatay bilii cilmiga waa bani aadamna la mid uu ahaa laakiin juhdi iyo mashaqi usoo gala intaa iyada ah waad ogsoontihiin ama waad maqasheen ama culimmadu wax badan bay kugu muxaadareeyeen kitaabka taariikhda ah laba kitaab buu leeyahay taarikh lkabiir iyo taarikh sagiir labadaba waa mabuuc taarikh lkabiir waa kitaabka ilaa yowmina haada culimmada joogta iyo kuwii horeto lasoo maray qaabka kitaabkaas ku socdo ilaa aan lama fahmin ma calaa xuruuf mucjam buu ku socdaa ma calaa ariiqi abaqaat buu ku socdaa ila aan lama iktishaafin kitaabka sidaasa waxa weye wuxuu ku qori jira shiikhu allayaali muqmira ayuu qori jiray layaali muqmira waxa weeyaan saddexiy tobnaadka afariy tobnaadka shaniy tobnaadka yacni ma uusan haysin wixii faynuusta la ohan jiray ama layr ma uusan haysin dayxuu ku qori jiray yani bishu markay yani iftiinkeedu si facan usoo baxo ayuu qori jiray saxiixulbukhaariga waad aragteen ama culummadu waa in kaga sheekeeyeen yani waa kitaabka kutubta sunnada laga qoray ugu shuraaxda badan weeye waxaana in badan ninka daalib cilmiga markuu akhriyo wuu ku arki doonaa ama aad ku aragteenba yani ibnu xajar kitaabkiisa ugu weyn shuraxda lahayo cala lilaaq waxaa arkaysaa tarjamada shiikhuu qoro iyo aahaarta ama axaadiita uu keenayo mudaabaqada ka dhaxaysa marar badan baa culimmadu waxay leeyihin ma garanayno lidiqati fahmihi intaa waxaa keenaysa ikhlaaska iyo juhdiga faraha badan oo cilmiga u soo maray ayaa martabada u keentay waana shay la gaari karo ilahay qofka hadduu waafajiyo oo uu ku dadaalo cilmiga sharcigaa ninka labaadaan soo qaadanaya waxa weeye waa shiikha la yidhaahdo abu xaatim uraazi dhib aad iyo aad u fara badan ayuu usoo maray yani inuu gaaro imaamu ahlicilal inuu ka mid noqdo min aimati ahlicilal inuu ka mid noqdo dhib badan buu maarata usoo maray ilaa uu gaaray markii uu soo noqday oo xagga iyo masar u ka soo noqday oo rabo dhulkiisa inuu ku noqdo saddex shiikh bay ahaayeen waddadii ay soo marayeen bay ku haraadeen calaa rasifi baxri laxmar baddan badda cas ayay dhinaca she dhinaca judda ayay ka marayeen waxa weyaan xilliga xilligaanoo kaleeta xilliga waxaan dhihi laha maarata xagaaga waa hadda xilligaana ku jirna weeyaan xagaaga oo aad iyo aad kuleylku uu mararka qaarkood uu gaarayo konton digri uu gaarayo ayay kusoo beegmeen saddexdoodiiba waxa haraad bay u dhiman tegeen ilaa ilaahay uu ku badbaadiyey doon dariiqa maraysay yani laba way dhacday asaguna markii dambe tuu dhacay saddexdoodii saasa ilahay ku badbaadiyey marka walaalayaal waxaad ku dadaashaan cilmiga sharciga oo maanta fursadda aad u haysatiin manhajka ahlu sunnaha inaad culimmada inta ka qaadataan aad barataan berri adinku culimmadu joogi mayso way dhimanayaan sida culimmada inaga horreysa u dhinteen in adinku kuwii cilmiga gudbin lahaa aad noqotaan si bishaarada nebigu u bishaareeyey aan uga wada faa'iidaysano oo nebigu yidhi walan tazaala hadi اlummatu qaa'imatan calaa amriha laa yaduruhum man khaalafahum xataa yaatiya amr ullah waxaan kusoo gabagabaynayaa kelimadayda cilmigaa isaga ah oo dadkii horeto naga horreey ay ku naaloodeen waxaan ugu naaloon karnaa dariiqadii ay mareen inaan marno oo ah calaa fahmi salafi hadi اlumma waa ummaddii ilaahay uu taskiyeeyey rasuulkiisu ee ilaahay uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrajat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf watanhuuna can ilmunkar waa saxaabada rasulka ugu horeeya taabiciinta ku xiga atbaacu taabiciinta ku xiga ilaa aimatulhuda laga soo gaaro saddexdii qarni aayad kaleeto ilaahay waxa uu ku leeyahay sidaas kalete ugu taskiyeynayo wasaabiquuna alawaluuna min alansaari min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhum dadka ilaahay ka raali noqday ayaguna ilaahay ka raali noqday oo ka kooban muhaajiriin iyo ansaar iyo ciddii wanaagga ku raacday ilaa yowmi alqiyaama dadka diinka ha looga daydo waa abubakar saxaabadii dhammaantood atbaacdii taabiciintii a'imat lhuda ee nebigu yidhi khayru naasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum xadiid kaleeto saxiixa nebigu ku yidhi iktaduu biladayni min bacdi abi bakra wa cumara abi bakrin wa cumara marka waxa weeyaan dariiqa isaga ah oo dariiqa macsuumka ah oo la hubo qofka qaada inuu ilaahay kaga raali noqonayo haddii sidaa uu ku dhinto wadada iyadaa xagga iyo aggaa kaga weecanina agga iyo waa in hadaa siraatii mustaqiiman fatabicuu laa tattabicu subul wixii intaa ka soo haray waa wadooyinka ibliisku taagan yaha weeye oo qofka qaada uu naartii u geynayo yani waxa weyaan ayi mukhaalif markaad raacdid berri asagoo iska soo dabawareegaya arkaysa cilmi kasta ha barto saasoo iskaga dabawareegaya oo shalayto wuxuu sharciga ku sheegayey maanta ku sheegaya inay baadil tahay xadiidkii waxaan kelmadeeda kusoo khatimaya xudayfa ibnulyamaan uu kula dardaarmay abu mascuud albadri abu mascuud albadri buu u yimid baa wuxuu u yimid xudayfa ibnulyamaan waxaan kaa doonayaa buu yihi ka maaratay maantay aan marti kaaga ahay inaad ii dardaarantid marka dardaaran buu ujeediyey wuxuu yidhi ii dardaaran wuxuu yidhi alam yatika alyaqiin miyaan yaqiintii iyo dhabtii miyaysan ku imaan qaala bala wacizati rabbii ilaahay baan ku dhaartay waxa weeyaan yaqiintii waa itiid waxaa odhanaya abu mascuud baa odhanaya wuxuu yidhi faclam ogow ina adalaalata xaqa dalaala baadida dhammaanteed dhabta ahi waxa weeyaan an tacrifa maa kunta tunkir waa inaad garatid wixii hadda kahor munkarka aad ku sheegi jirtay wixii hadda kahor munkarka ku sheegi jirtay oo dalaalaadka aad ku sheegi jirtay waa inaad tidhahda waa sunnadii nebiga wa tunkira maa kunta tacrifuhu an tacrifa maa kunta tunkir wixii munkaraadka ahaa inaad cilmigiiga sharciga aha aad waafajisid wey wa an tunkira maa kunta tacrifuhu wixii hadda ka hor aad waxa weeyaan cilmiga sharciga u tiqin oo sunada nebiga u tiqin xaqiiqaduna ay ahayd inaad munkar ka dhigtid wa iyaaka watalawuna fi ddiin fa ina diin allahi waaxid waa hubaal yacni qofku marka uu inxiraafo walciyaadu billaah yani maanta yani tobannaan sano ka hor sunnadii dadka u taqhriirin jiray ayuu wuxuu la soo jeesanayaa may baadil bay wadda halowsiin hanala ku wado wadda baadil hanala ku wadi xaqi waa kan baadilku marka wuxuu ka dhigay inuu sunno ka dhigo muxuu ku soo gebagabeeyey iyaaka watalawuna fi ddiin fa ina diin allaahi waaxid yacni iska ilaali diinka inaad ku laba boglaysid yacni kitaabku iyo sunnadu adiga hawadaada raaci maayaan wa ana hadaa siraatii mustaqiiman fattabicuhu laa tattabicu subul marna diinku isbedeli maayo laakiin qofka hawadiisa iyo wuxuu jecel yahay ayaa talawun samaynaya isbedelaya laakiin diinku waa haabit walidaalika waxa weeyaan qofka muslimkaa waxaa laga rabaa sida ilaahayba nagu tarbiyeeye nagu ta'diibiyey in qofku muslimkaa ilaahay muxuu nagu maaratay adabteen aadaabta muslimiinta uu ka dhigay ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim gayr almaqduubi calayhim wala addaaliin qofka muslimkaahi mar kasta naftiisa waa inuu u boqo oo mar kasta qalbiga uu ku hayo in uu zayq ku dhici karo falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim yani ilaahay zayqu qalbi inuusan ugu samaynin qofku mar kasta waynu ku ducaysaa daalib alxaqa ahi waayo quluubtu waa bayna isbicayni min asaabic araxmaan yuqalibuha kayfa yashaa marka ciyaada billaah ilaahay qalbigeena inuu weeciyo waan aragnay darfa dad fara badan oo sunnada intay fahmeen sunnadii bannaanka ka istaagay ciyaada billah wayna dhici jirta horena way u dhici jirtay waxaa culammadu ay yaqaaniin ahlu sunnuhu nin waxaa jiray a'immada waaweyn oo sunada aad u bartay sunada lagu yiqiina ka mid ahaa ninkii inxiraaf baa ku dhacay waxay u bixiyeen abu hamuud maxay ugu bixiyeen abu hamuud fa ama hamuudu fahadaynaahum fastaxabu alcama cala alhuda aayaddaasay ka qaateen ya abaa hamuud bay ohan jireen waxaan kusoo khatimaya kelimadayda shiikha la yidhaahdo muxamed ibnu bashaar bundaari albasri lixda shiikhba oo muhaadka iskale mashaaikhdoodu ka mid yahay iyo shiikha la yidhaahdo muxamed ibn muusa alcanazi labadaa sheikh ayaa nin ka aqoon badnaa xagga xadiidka iyo xagga qira'aadkaba ayay waxay ka qaadanayeen qur-aanka qira'aadkiisi ka qaadanayeen fii madiinati baqhdaad muddo markay cilmigii ka qaadanayeen ayaa suuqa waxaa soo galay hadal odhanaya war shiikha aad wax ka akhrisanaysaan waa waxa weye tagayara wuu isbedelay oo masaladii khalqi qur-aan buu aaminsan yahay maalin dambe waxay ku yidhahdeen sheekh ka waran saasaanu maqalnaye bal ka waran maslada khalqi qur'aan markaasuu taxadi buu sameeyey qofku markuu zayqulqalbi ilahay ku sameeyo jari buu noqonayaa jari cala albidac buu noqonayaa wuxuu yidhi qur'aanku hadduusan makhluuq ahayn ilahay qalbigiiha ka masaxo waana imaam min aimati alquraa iskumaysan lurin dood lamaysan gelin cimaamadooda madaxa ku dubteen kabooday ka qaateen muddo markay ka maqnaayeen ba waxay yidhahen bal aan ka war doonno ninkii odagaha wuxuu ku dambeeyey way u soo noqdeen waxay yidhahen awal waxay yaa shiikhana bay joogtay yaa fulaan maadaa facala macaka alqur'aan bal ka waran adiga iyo qur-aankii see isku tihiin maanta wuxuu yidhi xataa suurat ikhlaas garan maayo wuxuu yidhi waxba ka garan maayo ilahay qalbiga ka masax ayib xataa suurat ikhlaas xataa suurat ikhlaas ilahay qalbiga ku masaxay buu yidhi ilaa an asmacaha min hayri markaan qof kale ka maqlo akhrinayo ayaan garanayaa suuraddan suurat ikhlaas inay tahay riwaayaadka xadiidka xadiidkuna waa xadiid saxiixa abu bakar alajuri fi kitaabi shariica ayuu ku warinaya qisadaas bisanadi saxiix buu ku warinayaa wuxuu leeyaha shiikhu weliba riwaayaad bay culamada qaarkood keenayaan markii la yidhahdo akhri suurat alfaatixa sida nebigu uga warramay qofka qabriga markii la geeyo aan mutabic ahayn markii mal labada malag ay weydiiyaan markay weydiiyaan asilada kooban markay weydiiyaan soo ma odhanayo haaha ha odhan maayo sidaasoo kaleto wuxuu leeyay haaha markii la yidhahdo faatixada akhri marka waxay ka mid tahay calaamaadka qofka mubtadica ah sariicada ah oo ilaahay subxaanahu watacaala sunnada intuu barta ka noqday cuquubada si sariica u qabsanaysa ayay ka mid tahay walciyaadu billaah marka waxaan inkala dardaarmayaa inaad ku dadaashaan cilmiga barashadiisa iyo ku dhaqankiisa sunnada nebigana aysan waqtigeeda inku dheeraan hada wabillahi towfiq wsal allahuma wslm cala muxamadi wcala alihi wasaxbi waslm ajmaciin
أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته